أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweyda ugu dalka ron dowladda salbiyadda mareykanka ayaa qarka u saaran inay xiriirka u jirta kooxda hurdada soomaaliya una wareegto dhanka maamul goboleedka somalilan howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya mid ka mid a diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa ku burburay baddacas madaxa koox hurdada soomaaliya ayaa sheegay inuu ku dhowaad toban jeer ka badbaaday weerar dil ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen dowladda silbiyadda kenya ayaa qiratay in khasaaraha weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka mandheer ee ku hoos jira koonfaarta kenya wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa habeenimo khamiisa saddexda bisha dulqacida sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dowladda salbiyadda mareykanka ayaa qarka u saaran inay xarigga u jarto koox hurdada soomaaliya una wareegto dhanka maamul goboleedka somalilan warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cali yare dowladda saliibiyadda mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay haatan ku howlan tahay qorshe dib u gurasho ah oo gebi ahaanba ay meesha kaga saarayso taakuladii dhaqaale iyo militari ee ay siin jirtay maamulka ridada ah ee villa soomaaliya qoraa u dhashay faransiiska kana faallooda isbedelada dunida ayaa sheegay in washington ay haatan u muuqato mid dib uga goranaysa xiriirkii ay la lahayd kooxda ridada soomaaliya kuna bedelinaysa xiriir toos ah oo ay la yeelato maamulka dabadhilifka ah ee somalilan qoraagu waxa uu sheegay in washington ay u aragto somalilan beddel ay ku kalsoonaan karto oo leh xasilooni siyaasadeed iyo nidaam dimuqraadi ah oo shaqaynaya marka la barbar dhigo xasilooni darada amni iyo siyaasadeed ee hareeyay kooxda villa soomaaliya warbixinta ayaa hoosta ka xariiqday in magaalada berbere laga yaabo inay noqoto saldhig istaraatiiji ah oo maraykanku uga faa'iidaysan karo howlgalkiisa militari ee uu ka wado bariga afrika ilaa inta laga gaarayo gobolka indo bacific oo isku xira amerika aasiya iyo afrika ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayaa si rasmi ah u sheegay in siyaasadda maraykanka ee somalilan ay dib u eegis ku socoto taas oo muujinaysa in laga leexan karo aragtidii hore sida uu sheegay qoraagu ugu dambeyntii qoraaga warbixintan ayaa sheegay in washington ay doonayso inay dib u saxdo habdhaqankeeda gobolka iyadoo ilaalinaysa danaheeda istaraatiijiyadeed iyo militari mahadsaned cali yare howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta weerar ku qaaday maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka baraag sheekh cabdulaahi ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya weerarkaasi ayaa lagu diray hal askari oo murtad ah halka mid kalena lagu dhaawacay mid ka mid a diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa ku burburay baddacas haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo hayaa walaalkeen marwaan maxamed shilay ku burburtay mid ka mid ah diyaaradaha dagaal ee ugu horumarsan ee uu maraykanku leeyahay oo ka dhacay baddacasa xilli dagaalka u dhexeeya dowladda maraykanka iyo maleeshiyaadka xuusiyiinta uu sii xoogeysanayo diyaarta shirka gashe ayaa ahaa nooca loo yaqaano f a tobaniyo sideed e suber honeta waxayna xilligaasi dul taagneyd markabka diyaaradaha ximbaara u s s harri s truman xilli uu markabka ku sugnaa badda casa sida lagu sheegay war rasmi ah oo ka soo baxay taliska ciidanka badda maraykanka diyaaradda ayaa hoos ugu dhacday badda xilli lagu jiidayo gudaha hangarka markabka taliska dhexe ee ciidanka washington ayaa sheegay in hal askari uu ku dhaawacmay iyadoo khasaaraha rasmiga ah aan weli la ogeyna dhacdadan ayaa dhacday iyadoo kooxda waqooyiga yeman maamusha ee xuutiyiinta ay isla maalintaa sheegteen inay gantaalo ku rideen markab maraykanku leeyahay oo ku sugan badda casa inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin in weeraradaas ay xiriir la leeyihiin khasaaraha dhacay waa dhacdadii saddexaad ee muddo lix bilood gudahood ah lala xiriiriyo markabka u s s truman bishii Diseembar 2024 diyaarad kale oo ah FA 18 F Super Hornet ah oo laga lahaa Taruman ayaa Mareykanku sheegay in si khaldan loogu garaacay gantaalo ka soo baxay markabka USS Gettysburg intii lagu jiray howlgal tababara dhacdadaas ayaa Mareykanku ku tilmaamay gantaalo saaxiibtinimo oo si khalad ah loo riday warbixin lagu daabacay warbaahinta Associated Press oo laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in shilalkaa soo noqnoqday ay saameeyeen moraalka iyo amniga cutubiyada ku sugan badda casa inkastoo afyaheen u hadlay ciidanka badda Mareykanka uu u xaqiijiyay Associated Press in markabka USS Truman iyo diyaaradaha saaran ay weli yihiin kuwa si buuxda u shaqeynaya ayna sii wadi doonaan howlgalladooda gobolka bariga dhexe dhacdadan laga soo sheegay markabka USS Harry S Truman oo ku sugan badda casa ayaa waxay ku soo beegantay xilli kor u kacayaan weerarada kooxda xuutiyiinta ku hayaan maraakiibta iyo diyaaradaha Mareykanka ee gobolka madaxa koox hurdada soomaaliya ayaa sheegay inuu ku dhowaad toban jeer ka badbaaday weerar dil ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen warbixinta warkaasi waxayna haya walaalkeen cabdiqani maxamed markii ugu horreysay ayuu xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya tafaasiil dheeraad ah ka bixiyey qaabkii u dhacay weerarkii nafta lagu dhaafin rabay ee bishii maarso ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyada magaalada muqdisho isagoo caddaymo siinaya wargeyska sharqal awsad ee kasoo baxa waddanka ingiriiska ayuu madaxweynaha kooxda ridada qiray inuu ka badbaaday weeraro dhowr ah oo ay ku dili rabeen mujaahidiinta al-shabaab isagoona walaac ka muujiyey awoodda si bulaalaysa ah mujaahidiinta soomaaliya xasan garguurte ayaa ugu horeyn sheegay in tiro lix jeer ah uu si dirq ah uga fakaday weeraro qorshaysan oo uga yimid shabaabulmujaahidiin wuxuuna carabaabay in weerarkii ugu dambeeyey ee isaga nafta lagu dhaafin rabay uu dhacay siddeed iyo tobankii bishii maarso ee lasoo dhaafay xilli uu ka ambabaxay villa soomaaliya kuna sii jeeday garoonka diyaaradaha muqdisho tan iyo markii madaxweynaha soomaaliya lay doortay sannadii labada kun laba iyo tobankii waxaan al-shabaab kala kulmay ilaa siddeed weerar oo ay ugu dili rabeen waxaana ugu dambeeyey weerarkii dhacay siddeed iyo tobankii maarso labada kun shan iyo labaatankii kaasi oo ay igu beegsadeen aniga oo kusii jeeda garoonka muqdisho si aan u aado furimaha dagaalka ayuu yidhi xasan garguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey xaaladda amni ee ay xukuumaddiisu waajahayso wuxuuna soo hadal qaaday taqadumka ay mujaahidiintu ka sameynayaan wilaayada shabeellada dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii ugu dambeeyey ee lagu beegsaday kolonyadii galbinaysay xasan garguurte weerarkaas oo ka dhacay isgooska ceelgaabta siddeed iyo tobankii bishii ramadaan ee lasoo dhaafay waxaana weerarkaas ku burburay qaar ka mid ah gaadiidkii galbinayey madaxweynaha kooxda ridada soomaaliya mahsanad cabdiqani dowladda salbiyadda kenya ayaa qiratay khasaaraha ka dhashay weerar ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ay ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen suhayb cabdulaahi warbaahinta waddanka kenya ayaa si aadaa u hadal haysa dhacdo weerar ah oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta kuwaas oo lagu beegsaday dad nasaaro ah oo ku sugnaa deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyiinta kenya weerarka ayaa lasoo wariyey inuu si gaar ah uga dhacay tuulo lagu magacaabo buur aboor oo dhacda bariga magaalada mandheera waxaana halkaasi lagu dilay ilaa shan xubnood oo gaalo ah ilawareedyo ayaa soo sheegay in ragga weerarka ka dambeeyey ay dadka kala soocayeen wixii gaalo ahna ay toogasho ku dileen ilaa shan xubnood ayaa la xaqiijiyey inay goobta ku halaagsameen halka laba xubnood oo kale ay dhaawacyo soo gaareen muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinayay dadka gaalada kenyaanka ah oo u barooranaya saliibiyiinta la laayay guddoomiyaha dowladda saliibiyadda ah ee kenya ugu magacaaban gobolka mandheera oo warbaahinta kenya la hadlay ayaa sheegay inuu ka xun yahay weerarkaas waxa uuna xusay in howlgalkaasi ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo intaa ku daray in gaalada weerarka lagu dilay ee diyaarada ku daabuli doonaan sidoo kalena ay geen doonaan gobollada ay kasoo jeedaan maxamed aadan khaliif oo ah guddoomiyaha saliibiyiinta kenya ee gobolka mandheera ayaa wejigiisa laga dheehanayay argagaxa uu ka qaaday weerarkaas waxa uuna xusay in howlgallada mujaahidiinta ee ka dhacaya gobolka ay sare usii kaceen saddexdii bilood ee lasoo dhaafay mahadsanid suhayb wilaayada shabeellada dhexe ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allah abaadir abshir xasan colow maxamed xuseen caymooy cismaan iyo maxamed bashiir cismaan axmed waa saddex askari oo muddo ka tirsanaa murtadiinta waxaana lagu soo kala tababaray dalalka eliteria uganda iyo turkiga waxayna ka howlgalayeen gobolada banaadir shabeellada dhexe iyo mudug askartan oo waraysi la yeelatay idaacadda islaamiga andalus ayaa xusay dhibaatada xoogan haysata maleeshiyaadka murtadiinta iyagoona baaq toobadkeena u diray madaxeega alaadir abshir xasan waxaan ka baxay oo ahaay xamar fur waxaan aaday dalka turkiya laga qaaday waxaa kasoo noqday waxaa laysoo qaaday meel layidhaaha oo ahaay aadanyawaal waxaa joogi waa la waday alkoosara la waday waxaa kasoo naqanay dagaala soo naqanay aadanyawaal ayaan ugu aatigay aadanyawaal ayaan waraabtala timi lixda miya dagaal ka bilaabay sideed wadoo ku socota oo timi lixda dagaala ka bilaabay waa kasoo cararo ma wax meel layidhaha baabuur kasoo raaca maxay keentay beledweyneha keentay farayo waa gatay meeshaa ku gatay cunug yaqaano meesha ila socdaa ii galay kun iyo laba boqol na iga dhexiyay afar boqol ah waa kusiyaa lele kasta deeldiin lacag diin afyaadi inta kale ayaanta guri kiraa iyo lacagta meesha ayaanta joogiya cuncuna sidaa kusoo baxay sidaa meesha ku imaaday oo ahaa fiidow anugu laba urura ahayno gorgor inaa ka baxo adiga shaqadii shaalafta oo waxay iska shaqay toobakeen oo adiga makiin makiinaa wadi jiraan degmada mahaday labada ururo gorgor oo meesha joogto waxaan u baaqayaa inay keenaan toobad keenaan aniga maxamed baakir ismaan waxaan ka raacay oo kow tababarka laga qaaday muqdisho laakiin ani afar tuulaan ku dhasho reer gobol ah eritrea lagu soo tababaro waxay ahayd sanadkii labada kun labaatan iyo labada bisha tumay koowaad sanadka cusub oo labada kun labaatan iyo saddexdaa markii eritrea aan tegay uga noo dhashaba biryaa ka dhimay waa dhalrab labada kun labaatan iyo saddexda bisha tumanaadna waa kii imida sagaal biloodaan soo jiray waa imiday intaa lay keenay bil fastaxa lay siiyey ciddaydan soo salaamay waa laabtay hubaana lay siiyey labada kun labaatan iyo afarta sanadka ahaa dhashay howlgalle ma aadin oo xeraan iska joogi jiray oo xeradahii weynoo balcasteeda aan joogi jiray howlgal ma aadin sidii idoo loo joogo labada kun labaatan iyo afarta bisha shanaad aan shil galay oo yacni yar saaxiibkeehoo meeshayka meeshayga la tirsanaay ee xabadayga faday waa soo baxay go-aananba ka qaatay sidiidan buga soo deeba shaqan dambaanana ku naqan wax howlka hay-ada howla oo yacni dagaal anba ani aan weli aan kasoo qayb qaato aan dagaal galna weli maba jirtaba oo howlgal weli maba aadinba oo xeradaas baan jooga maxamed xuseen ciimoy waxaan ka raacay qiimaasi goolburt waxaa loo geeyey xamar waa laga qaaday luanda loo geeyey toba bilood camal aanaa joogna waa laga keenay xamaraa laga keenay xamaraa shamaala joogay dib waa nagalasoo waday naldahaya dhusmar waa nalgeey waa nagalada haddana nal halkaas oo ladahaya camaare iyo bacadinlaha nalgeey meeshaan anaga dhowr bilood deganeen kadibna waa soo baxnay waxaan halkaa mismareeb mismareeb elboorkaan deganeen afar bil miya shan bil camal aan joogay kadibna waa kasoo tegay dalaqsa imaada dalaqsa sidaan u joogay haddana waa soo baxay wilaayadaan imaada wilaayaadka islaamiga waxaa si xiriira u soo gaaraya askarta taabiinta ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andalus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu